bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu hamiinfayla kulanta fayla akhyaalay meelwalboysan roogtaan iyo swalboysan indheegaytaan baha ka dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo wakhtiyadan oo kalen ku barteen raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo markii la kuraaba hamiinkii jimaadaha sabtada hooydaasa hamiinnimada khamiisa u jimaaniya hooydayta taarigdaniya ka beeganta labaatiyo toddobada bila tumanaa sannadan lamada kun iyo tumiilita qodobada barnaamijka kulunku warsan hamiinnimadan una siinhayna isiina ka dheega doontan haddii ilaahay usar weliba ku mid eh maalintii shalay hayti welibaa degmada tiyeglow ha kukubeeyey ciidamadii dawladda soomaaliya haang maamul goboleedka koonfur galbeed iyo ciidamadii etoobiya ee muddada muddada ka dhowaatay lamada sina galanta ka hay degmada tiyeglow welina la sheegay ciidanka in iyo horayhan reheen shacab eedan fara badan islamarkaasna iyo ku obsida in dhibaato dhinigii weliba al-shabaab ha ku deerta wakhtigan dadkii ha kubahi degmada tiyeglow weliba ookiya kuhooydahayaana deegaano markaas ku tirsan hantaan dhexayta tiyeglow iyo weliba degmada xudur ee ciidankii weliba dadka shacabka iyo ka wajahanyin xaaladda dadkii ha kubahi ee shacabka degmada tiyeglow sideew kubahowkii ciidanka dawladdii iyo weliba ciidamada etoobiya ee kubahi degmada tiyeglow mas-uuliyiintii ku hadalli may ku ereen warbixin arrintaas ku hadalaasa barnaamijka kulunka warsan iyo hamiinnimadan ka dheega doontaan taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadan una siinhayna isiina ka dheega doontaan haddii ilaahay usare waliba ku mid eh qaar ku tirsan mudanayaalka baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo ku hadaleena arrimo la hariiri in ciidanka etoobiya iyo ku bahayaan deegaano ku tirsan dalka soomaaliya gaar ahaanna gobollada hiiraan iyo gobolka bakool oo ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka kulanka warsanya ka dheegi doontaan waraysi dheer oona siinku hayaka oo ku mid ah mudanayaalka xildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya ku tirsan qodobada kale ee barnaamijka kulanka warsan hamiinnimadan uuna siinhayna isiina ka dheegi doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid eh madawiinaga jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud weliba usageeka xaragga ku gooyay ama usa furay jid halbowlan ee magaalada caasimadda ee muqdisho walina uuse sheegay in horumarka dalka soomaaliya uuse kahirinyo in shacabka iyo galanta isqabsadaan islamarkaasna iyo iska walanqabso iyo daljo ka dhisidaan barnaamijka kulunka warsanya ka dheega doontaan madawiinaga jamhuuriyadda soomaaliya hasanoo sheekh maxamuud oo ku hadalow arrimogaas qodobada kale ee barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadan una siinhayna isiina ka dheega doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid eh guddiga xalinta khilaafaadka ee dawladda soomaaliya weliba markiin koreetiyo ku warbiyeena guddiga tan in intii la aas-aasi walyaaboogiyan qabsoomi weliba walyaabo iyo hiigsidaayan ama iyo sugahaayan guddiga iniyo xalliyaan guddoomiyaha guddigaasa iyo barnaamijka kulunka warsanka dheega doontan oo shirjara adgeeka magaalada muqdisho ka gabadi qodobada kale ee barnaamijka kulunka warsan ee una uu ka siinhayna isiina dheega doontan haddii ilaahay sur weliba ku mid ah maalintii shalay hayti ciidamo markaasa ku tirsan hoogaga markaasa lakamaga dhowi daacish ee horay lunkubarada iniyo ku dagaalamayaan dalalka siiriya iyo ciraaq islamarkaasna sheegeen iniyo saldhikilayin gudo dalka soomaaliya weliba iyo galanta kadhikeena degmada qandale oo ku tirsan gobolka bari ee puntland welina la sheegay in maalintii geekahayti iyo ku baheen ciidamadii daacish ee qabsidii deegaankaas qandale welina maamulka puntland gaar ahaanna madiinaga maamulkaas uu sheegay in puntland iyo inkubada noolaado korna daacish iyo weliba maamulka puntland barnaamijka kulunku warsanya ka dheega doontaan cabduli maxamed cali gaas oo arrimoos ku hadalow qodobadaas iyo qodobo kale oyoo ka jiraan hantiinu barnaamijka kuguda jirno walyahani zaa'id iyo dheega doontaan dhegaystayaal mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo barnaamijka hasaari cabdulaahi nuur aadan yasiire darays yahay dhaayow saaxiibkayda farsameeyahaya mar kale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijkii kulanku warsanya hawadaysaan kulana barnaamijkii kulanku warsanya gudagalay qodobkan ka horeeya ee hamiinimadan kulanku una ka fiiriyaan weliba uusa nagdaya maalintii shalay hayto weliba degmada tiyeglow hafaarujiyey islamarkaasna ha ku bahay ciidamadii muddada ku dhawaaytay ama ka dhawaaytay lamada sina galanta kahaay ayna iska jaray booliiska gaarka ee koonfur galbeed militariga dowladda dhexe iyo weliba ciidamadii etoobiya ee meelo roogti walina la sheegay markii iyo ha ku bahan ciidamadii isgarabsadaay in iyo horey han rahayn shacab eedan fara badan oo laka qiyaasi toddobaatan goos oo ha ku obsiday in dhibaataha ku deerta al-shabaabkii la wareegay degmada tiyeglow ilaa wakhtigan welibaa ciidamadii iyo shacabkii hakubay degmada tiyeglow iyo kajaraana jidka dheer ee hariiriyow degmada tiyeglow iyo weliba magaalada xudur ee xarunta gobolkaas bakool oo inisjarta sagaalun kilomitir uu ku walibaa la sheegay in ciidankii weliba shacabkii iyo ku hoydahayaan deegaanka lakamaga dhowow dudumaala oo ku tirsan gobolka bakool warbixin ku hadalaasa mas-uuliyiinta dowladda koonfur galbeed dowladda soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin kale oo dalka etoobiya ku tirsan oo ku hadalaayaan kubahowkii ciidanka iyo weliba saas oo kale shacabkii habahii oonu waraysisiin ku hayna warbixin arrimogaas ku hadalaasa mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo qalankan qaadi
shalay ayay ahayd markii degmada tiyoglow ay gacanta u gashay xarakada al-shabaab kadib markii halkaasi ay isaga baxeen ciidamadii etoobiya iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya way ka qaxeen degmada dadkii raacsanaa dowladda kuwoodii awoodda u lahaa inay ka baxaan iyagoo cabsi ka qaba inay dhibaato ka soo gaarto haddii ay sii joogaan degmada waxay daba kaceen ciidankii magaalada ka baxay iyagoo dhabarka ku sita horaadkana ku wada carruurta ay dhaleen ugu yaraan toddobaatan qoys ayaa ka qaxday degmadaasi oo isugu jira xaasaskii iyo carruurtii maamulka iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed iyadoo degmada ay ku hareen dad taageersan al-shabaab iyo kuwa cidna aan taageersaneen oo tabar ay kaga baxaan degmada waayey way sii socdaan weli ciidankii iyo maamulkii ka baxay degmada tiyoglow iyagoo ku rafaadsan waddada dheer ee isku xirta diyeglow iyo degmada xutur oo ah halka ay beegsanayaan halkaa way ku rafaadsan yihiin waxaa ka muuqata diif gaajo iyo haraad waxa ay u lugeynayaan magaalada xudur oo masaafo sagaashan kilomitir ah u jirta degmada tiyoglow ma jirto wax sahay ah oo ay wataan iyaga iyo xaasaskooda dhulka waa abaar war iyo ceel biyo ku jiraa lahayn iyadoo dhibaatadaas haysataa ay ku soo beegantay xilli jiilaal ah oo dadka ay la daalaadhacayaan baadigoobka cunno la caliileeyo iyo biyo ay jadiinka ku qooyaan caawa waxa ay ku hoyanayaan deegaan lagu magacaabo dudumaale oo toban kilomitir u jirta deegaanka abaqbeeday oo ka tirsan gobolka bakool sida ay idaacadda warsan ugu warrantay isaaq aadan iyo madiine sheekh kuwaas oo caawa ku hoyanaya deegaanka dudumaale waxay ka warrameen dhibaatada baaxadda ay la eg tahay ee soo gaartay maalintii saddexaad oo ay waddada kusii dhex jiraan waxa ay ka sheekeeyeen silaca iyo rafaadka qabsaday iyagii iyo carruurtooda waxaa kaloo intaasi sii dheer in intii waddada lagu sii jiray ay laba ka mid ah dumarkii socdaalka ka soo galay degmada tiyoglow ay dhexda kusii umuleen
walaalow anna istaageedu maamad oo isaagiilka mada dheer ya ahaa barakac waanedi ani kusada inta markule aqaano anjeeda hadda alaana degmada xuduraka wajahana maana deerna dudumaalana raawya ookaadabaregalana arida onadeeda jika lamaharooda jikaha ninka dhali arda wali dhibantamoodaa malahayo wal raashin yaraayo oo naagaadadii malee baabur malee lugeysa antan lakajara cagaa dadka wada diirimeen ayaanka yar yaraaye gacmo la jiidaay arigay kobolaan ee lugaasha gulgulada yaabaasa dhibaantamumidawnio ilaa kolley soddonkiio matareenijaraha taawiye wabababababa ilaa todobaatan goos maku yar wali hadda oo isla jarno oo arday ka degmadan tuuladan arday barigalan ilaa todobaatan iyo arday iyo toban ku yar walingale jitaha ka jiro reekana ka jiro dabiicadad male de hataa lanwalahoodo gadaawhaysuda male jiis male golol male malaha gaadna caraada layla welbashaatishay siido wal ibado haylay maybua guro walambaahanye way walambaahanye walahoodo gololiyo arday dharwalan baahanye wal arday adduunyada oo unubadan malalan walba daatigi sarwaalkeeda jari arna diraaceeda jari ah labad ciyaalna sidiitio dharaanto iyaga birsho bulwada
madiina inta ku koyti tiyaglow mahan kubati ante roogtan xilligan inte ula hadalaayta marka anta kasii jeedaan oo dareerkin ay hudur meeliisan roogtaan meega injarta meega maalmoodna ilaa tiyeglow ilaa meeliisan hadii roogtaan han dareerteen lama maalmo ayaan dareen mislamaha duurka bariwaayo wallaahi wali waayo wali baarku runtii nada oo baawar saaran inta dhulka dareerada yaal iyo balangi lagu dhato waayeler oo odayaalka oo lugna xamil korne waan lugaayas yoona zaa'id Eh, dadka markii iyo tiiglo ku bahayan wal iyo aamaan wal iyo dhammaan iyo wal iyo eh, kajiifadaan horay hangaadeena maya maya maynaa kasaada lan usuulutitisreen waayo wal miilwal kasaada qobay de wal ku dhawaata badan malee dadka berkee kogo gogoyana berkee kogo goqdeen socda koraan dhibaatada kumuuku toba ardiyaabas wasiirka warfaafinta dowladda etoobiya kitaju radu oo la weydiiyey sababta ay ciidamada hadda uga baxayaan dalka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada baxaya aysan ahayn ciidamo ka tirsan amisom oo dalka ku jooga wakhti go-an ay u cayintay qaramada midoobay This contingent tan weliba haytay Eh, xaaladuna ka tijaabiyaani meelo ciidamada etoobiga iyo isku ku bahayaan uni hayn haan dhibaataysanaayeen uni hayn haan isbiyaayeen walibaan argaanay inuuna iska filanaynin laakiin mee xaalad degdeg ah waayo iska filanayni xaalad kasoo degdegana ka horseeda kornay dhacdadan kubahowkaana deegaanadaas mala xiriirta xaalado ku teegan dalkan etoobiya implements the state of emergency.
xildhibaan maxamed xuseen isaaq afaraale oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ka baxay tiyeglow aysan ka dheerayn magaalada oo ay joogaan meel aan ka fogeyn oo u jirta tiyeglow labaatan kilomitir aad iyo daacin rajo weyne yani baxiid maa ciidanka badii walhaysada inta ku tabaya sagaashan kilomitr ton kilomitr shideesa ka dagaalamaay waana mil kastoos miska kooyaan maahay cadowga jalaayilay mar haddii saanidii la helaan wayba wayba rajeeyahay inay aaga degmada tiyeglow ninka argi doona shabaab dambe makudheer hadda way kajarana deegaanka degmada tiyo tiyeglow kajaraan weliba kubana waana way baa kudul suguhayaan dowladda federaalka kudul suguhayaan yani waa kastoo xeel dagaalay arday magaalada kuma qoyin maahayna makudheer magaalada makudheer wasiirka warfaafinta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdi maxamed ayaa ku dhaliilay dowladda federaalka soomaaliya ka bixitaanka ciidamada etoobiya degmada tiyeglow inay tahay mid ay iyadu og tahay waxay xusuusneed ayuu yidhi in ciidamada etoobiya ee ku sugnaa deegaanadaasi aysan ahayn ciidamo ka tirsan amisom sidaasna isugu hadlaysay halkii laga filayey in ay si dhab ah u qalabayso ciidamada koonfur galbeed soomaaliya Eh, dabcan dee ciidamada etoobiya horeba sida iyaguba u sheegeen qaybta joogtay degmada tiiglow maynan ahayn ciidamo amisoma waxayna sheegeen sababaha ay uga baxayaan degmada tiiglow iyo meelaha kaleba inay tahay in muddadii afarta sano ahba logistikada iyo kharashaadka ku baxay ciidamadaas ay bixinaysay dowladda etoobiya haddana aysan suurtagal ahayn intaan in ka badan in iyagoo caawinaya ciidamada amisom oo aan kharash dhan lagu siinayn inay sii joogaan eh, beyga soomaaliya siday noo sheegeen saraakiishooda dadka ka qaxay degmada tiyeglow ee ku sii socda xudur waxa ay baylah u yihiin gaajo fara badan iyo haraad oo ay qabaan tii oo ay u dheer tahay jiilaal ka fogaaday ee ay ku riiqmayaan maatida danyarta ah kuwaasoo aan waxba haysanin iyadoo dhibaatadana ay isa soo tarayso haatanna ay u dhow yihiin magaalada xudur oo masaafo soddon kilomitir socod ah weli baaqi uu yahay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya maxamed sheekh cali diini oo isna dhankiisa ka hadlay ka bixitaanka ciidamada etoobiya ee qaar ka mid ah gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa waxa uu sheegay in aysan marnaba ku wargelinin in ay ka baxayaan dalka soomaaliya taasoo uu yidhi waan isku tashan lahayn haddii ay wakhti hore inoo sheegi lahaayeen wallahi dal walbaba hadee siyaasadiisa iyo wixiisa asagaa iskale Eh, dal dal kale siyaasadiisa ama wixiisa faragelinteeda male ama go-aankiisa faragelinteeda eh, ma ay jirto marka m- micnaheeda iyo wixii lamida bado waxay un iyadaa danaheeda ama dowladda iyadaa dowladdaas etoobiya ayaa danaheeda ka aragtay qof shacab walbana iyo dowlad walbaba iyadaa danaheeda kaa og marka kuma sheegayso waxa weeye haddii lagu caawiya muddo lagu caawiya adaa la rabaa intay wixii waxyaabahaas intii muddada lagu caawinayay inaad adigu laftigaaga u diyaar garowdo shacbi ahaan iyo dowlad ahaanba inaad u diyaar garowdo oo aadan isku hadlayn qofna aadan isku hadlayn waa garan karaa eh, runtii xanuunka ay leedahay ama culayska ay leedahay waa garan kartaa dadka shacabka ah dhibaatada ay u geys u ke- u geysan karaan ama u geysanayaan dadka nabaddiidka ah laakiin waxaan ku gubaabinayaa oo muxuu ahaa eh, runtii u sheegi lahaa waxaad ogaataa adiga haddaadan isdifaacin ee qof kaloo ku difaaci karaa ma jiro waxa weeye shacab ahaan iyo deegaan ahaanba waxaa loo baahan yahay inaad iska difaacdaan waa garan karaa inay muxuu ahaa mararka qaarkood ee, dhib layni laynii geyn laynii geysan karo laakiin aakhirka waxaa iskale aakhir kasta guusha waxaa iskale qofka xaqa ku taagan ciidamada etoobiya ayaa dhowaanahanba waxa ay wadeen dib uga gurasho ay ku samaynayaan dalka soomaaliya iyagoo ka baxay degmooyin iyo tuulooyin badan oo ka tirsan gobollada dalka soomaaliya iyadoo weliba la filayo in maalmaha soo socdana ay ka baxaan goobo fara badan oo ka tirsan gobollada dalka soomaaliya حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال sahal electronics stationary and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaney ma taqaan hadalkaadoon waxba soo heensi kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqay saani iigu tilmaan sahal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal electronic stationary and cosmetics waxyaaba aad ka helayseen bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin combyuter h b acer tushiiba iyo del iyo mobilada noocyadooda kala duwan not for not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsung galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka heli
idaacadda warsanee magaalada baydhabo ee nooldalatan dhegaystayaal barnaamijka kulanku warsan qayboji horeyaa ku guda jirnee warbixinta kuwa hadalaasi arrimada degmada tiiglow iyo weliba dadka hakubahi oo mukhtaar sheekh aadan dalmar haninjeediya iyo dhegeysateen dhinaca kale ciidamada etoobiya dhowaanoogi lahdaafi waqtiyadii lahdaafi weliba ay ku bahayeena gobolada dalka gaar ahaana gobolada hiiraan deegaana ku tirsan iyo weliba gobolka bokool oon dambuyd degmada tiiglow oo maalinta shalahayd iyo ku bixin cabdiqaadir cabdiraxmaan cali oo lankasoo baraf waliba waa mudane ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya welina uusa dhaliilhaanjeediyey ciidamada etoobiya ee kubahahay deegaano ku tirsan gobolada dalka welina uusa sheegay in iyo etowal laku humaaday in ciidanka iyo ku bahan isla markaasna shacabka deegaanadaas ka nool iyo dhibaato markaas hafood saarta iyoonan ahayna markii ka horeegtay in iyo ciidamada etoobiya iyo sameeyaan waa sidan oo kale walina uuse saasoo kale baaq uusa injeediyey dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo weliba ciidamada xoogga dalka in iyo isku duubanaadaan waana iyoon diyaar garoobaan waqti walba walyaabo markaasa wajaha kora waraysii uusoo idaacadda warsan siyaay waliba uus eray
waa xildhibaan abduqaadir cabdiraxmaan cali oo ka tirsan xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya idaacadda warsan aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa maadaama ay jeceshahay shacabkeedii inay ka xaqal jirto xaqiiqda jirto geyga soomaaliya oo idil iyo dhibaatooyinka ka socdo habeenii maalinay u taagan tahay warsan marka aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa idaacadda iyo agaasimadeedii iyo shaqaalahaba
mudane xildhibaane waxyaabaha caawa aada ula soo xiriirtay idaacadda warsan maxay tahay waxa waaye waxaan ula soo xiriiray maadaama aan nahay xildhibaanadii dalka gobolka koonfur galbeed soomaaliya geyga u dhaartay shacabkoodii dhibaatada haysato ama shacabka soomaaliyeed idil aadhibayo marka dhibaatada ka taagan xagga ciidamada dowladana xaggeeda kolleyba habaacsanaanta ka jirto ciidamada amisom dadka kolleyba gacansaar kala leh soomaaliya ciidamadeeda kaalmada looga talagalay inay ummadda badbaadiyaan dhibaatada haysataan aad iyo aad ugu adkeysan weynay marka arrimahaasaan rabnay in aan xaqiiqda ka sheegno sida dowladana ay u gaarto ee amisomna ay u gaarto hadduu ilaahay waa gartay waxaad ka dhawaajisay in arrima ciidamada amisom la xiriira oo dhanka iyo ka bixitaanka deegaano ka tirsan gobolada dalka aad ka hadli doonto marka meelaha ciidamada amisom ay ka baxeen aada ii sheegi karto caawa waa halkee wallahi horta aad iyo aad sitan noogu horeysay oon la yaabnay waxay ahayd i ka dhacday marka ugu horeysay hiiraan ay ka baxeen saddex meelood oo aad iyo aad ay dhibaato aga dhacday oo dad lagu qowracay awalna ay deganaayeen ciidamada etoobiya marka kabixitaankeeda annaga kolleyba waktigii cabdullaahi yuusuf ilaa iyo hadda dhibaatadaas waa wax lagu soo noqnoqday ciidamaha meel qabanayo shacabkiia meesha degan hal sano laba sano hadday joogaan ama saddex sano ama afar sano dowladda maalintay u dhammaato ciidamada waa huleelayaan haddana afar sano kadib dowladda imaanaysa heshiis la gelayaan haddana marka waxay noqotay n g o camal ay noqotay dhibaatadana ummaddii ay ku dhacaysaa soomaaliyeed marka taasaan rabnay in dawladdana kafiirsi ay samayso shacabkana ay ka digtoonaadaan marka waa aad iyo aad dhibaato u leh oo hadda ka dhacda hiiraan haddana waxaa noogu soo xigtay
dadkiina waa dhan nala dhashay marka dhibaatooyinka soomaaliya maanta ka haysata xagga amniga waxaana nala leeyahay amisom waa soomaaliya waxay ka saacidaysaa xagga amniga marka haddana waxaan maqlaynaa idaacadiya la sheegaya amisom maaha waa dad kaalmeynaya ciidamada amisom ku jirta labada kun oo etoobiya dad kaalmeynaya ma kaalmo ma u timid kaalmada haddaa u timid ma xumo ma dadkii allaynaya marka ay ku baxday waaba kaalmaaba u timid dee see ku baxday ku noqotay marka waxay noqotay aanan dadkii lahaa ama loo ogeynba ummadeedana la baabi'inayo lana leeyahay waxaa nagu nimid sidii amni marka dhibaato weyn oo aad iyo aad n g o waa n g o gaasna kolleyba soomaaliya mid u koowa maaha duleysoo nagu dhacday oo sii kaleo nagu dhacday afartii sideedii sano hore waxay ku xigtaa hadda midaan aga waa laba iyo toban sano marka mar walbo dawladdii dhisanta ay ma ay dhismaheeda u bilaabo rabo waa baxayaan ciidamada etoobiya waa markii saddexaad hadda dhacday waayahay xildhibaane waxaad ka dhawaajisay in deegaano ka tirsan bakool iyo weliba gobolka hiiraan ay ka baxeen ciidamada oo ay ka mid tahay tiyeglo oo bakool ka tirsan iyo ceel cali oo gobolka hiiraan dhacda deegaanada ciidamada ay ka baxeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dalka etoobiya maruu ka hadlayay kabixitaanka ciidamada waxa uu sheegay in ciidamada ka baxay deegaanadaasi aysan ka mid ahayn howlgalka midooda africa ee amisom ay ahaayeen ciidamo dalka etoobiya si qaasa uga socday oo caawinaya ciidamada soomaalida iyo kuwa amisom marka mar haddii ciidamada sidaa lagu tilmaamay waxaad leedahay adna ciidamadii amisom ayaa halkaa ka baxay marka soo lama dhihi karo awel ciidamada halkaa joogay in wakti un ay ka baxayaan in la ogaado soo ma fiicneen horta xaqiiqda marka laga hadlo annaga ciidan marka laleeyahay ciidan waa hal amisom amisom aan u naqaan annaga ciidamo kale oo annaga nagula caawiyey ama noola soo diray oon annaga ogeyn ma jiro ciidamada amisom ayaa ku sugnaa soomaaliya ciidamada amisomna deganeed ciidamada amisomnayna ahaayeen haddii ay etoobiya leedahay amisom awood ma leh annaga xoojinaynay haddana waxayna waa kala noqonay waxaan u aragnaa baabi'in looga talagalay dayiga soomaaliyeed dhibaato shacabkana loo soo kordhiyey marka hore maxaa keenay oo soo geliyey gobolkii degmadii maxaa geeyey amisom haddayna ka tirsaneenna sababtay u yimideen maxay tahay waxyaalo badan waxaa jira aanan xagga ciidanka ku fiicneen kolley aani khibrad la-aanta ka jirta soomaaliya ay ka faa'iidaysanayaan laakiin annaga waxaan sheegaynaa haddaan dalkii u dhaaranay una nahay siyaasiyiintii in ay tahay arrin qalad ah waxa uu ku hadlay wasiirka waa arrin qalad ah inuu yidhaaho annaga dad caawinay ahaayeen waktigaan rabnaa waan la baxaynaa jaasjaasaan u aragnaa dalkeena laguma jeesjeysi karo shacabkeena laguma jeesjeysi karo dhibaatadaas dhacdeena dowladda etoobiya waktigaa lagula xisaabtami doonaa hadduu ilaahay idmo waa wax aan la qaadan doonin ciidamada amisom laba kunaa ka joogtay waxaan ku kordhiyey ciidamo kale ciidamadiina ani waktigaa rabaan la baxaa waa jaasjaas waa jaasjaas oo dadkeeni iyo dalkeena lagu dhameeyey marka waa waxaanan qaadanaynin taas oonan soconaynin laakiin ciidamada amisom meel kastay degaan ay ay ka baxaan ummadiyaa lagu laayaa meel kastay ka baxaan ummadiyaa lagu laaya amisomaan annaga u haysanaa dhibaatadaas dhacday xildhibaane markii laga soo tago xilka iminka aad hayso ee koonfur galbeed aad ka hayso oo aad tahay xildhibaan ka tirsan ee koonfur galbeed horey waxaad u ahaan jirtay ciidan ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed khibradaha ciidanka waa taqaanaa mar haddii shacabkii soomaaliyeed ay ku jahwareereen kolba maamul cusub in uu u taliyo ama deegaanada ay ku nool yihiin kolba maamul cusub uu ka arrimiyo ha ahaato dhanka iyo ciidanka ama maamulka deegaanadaasi ka arrimiya marka soo lama dhihi karo shacabkii soomaaliyeed cid ay ku kalsoonaadaan xilligan ma jirto horta lama dhihi karo ciidamadeena annaga qalabka jira ha ahaadaan ciidamada qaadka u yihiin ciidamada xooga dalka oo difaaca dalka ah aad aad ayay ugu dhibaatoodeen soomaaliya dhinac ay u dhacaan ama dhinac ay wax u qabtaana male hubkiina waa laga cuno qabateeyey oo rasaastiia laga cuno qabateeyey oo taangiyo ma haystaan beebayaal ma haystaan saas ayagoo ay habeeniyo maalin qoraxdii ay fadhiyaan roobku ku da-a keenna xataa ma qabaan saas ay tahayna dalkooda iyo dadkooda inay difaacaan diyaar u yihiin ayna ku shaqaynayaan taas laakiin shacabkii dadkooda waa aamini lahaayeen laakiin dhibaatada taalla waxaa soddon taangi inay soo gasho oo toban taangi la dhigo degmo ciidamada militariga la leeyahay meeshaan inka fadhiista idanka iska jooga wixii raashin ahaa wixii nolol ahaa wixii hub ahaa waxaa ciidamada amisom kor fadhiso markay dadkoodii ay meesha ka lahaayeen ay ka dhamaatana sida dantooda loogu soo kordhiyo dhibay u noqonayaan ilaa heshiis kale lagala soo galo ama lagu keeno meeshii waxaa ku baaba'aya marka ciidamadii xooga dalka iyo waxaa ku baaba'aya shacabkii marka telecontrol dadkooda waa ku qabaan laakiin waxaanan hayninba annaga xaggii hubka maayana walaahi bilaahi inaanan ciidamada dalka ay hal sac ku qaadanaynin gobolka geyga soomaaliya xorriyadiisa ama difaaciisa laakiin cunqabatayna laga haya ubkii cunqabateen looga haya maayana annagoo helnay taangiyo ama beebayaashii aan lahayn aan helno soomaaliya annaga cid aan ka barayno mala noomana ogolo dhibaatadan taaganaa ujeeda dadweyne ciidamada loo dhisay hubaa la siinaya la maqlay markaasaa gobol walba degmo walba la bixiya waa dhabarkiisa gooy wayna hor hore u kicin waa soomaaliya marka dhibaatadana haysata waxa waaye xaggii siyaasadda ciidamada ayaa aad noogula fadhiyaa oo dhibaatana noogula geystay marka hadduu ilaahay idmana waktigeeday kulley tegaysaa hadduu ilaahay xildhibaan baraf ee shacabkii deegaanada ka cararay ee al-shabaab iminka gacanta u galay deegaanadaasi ee shacabkii dhibaato ayaa haysata oo magaalooyin kale ay u qaxeen ayay iminka dhibaato ku haysataa marka laga soo tago ka hadalka ka bixitaanka ciidamada amisom ama ciidamada soomaalida ee deegaanada ka baxay maxaa xal ah see loogu gudbi karaad is leedahay arrimahan soo noqnoqday inta badan
waxaa loo gudbi karaa horta shacabka soomaaliyeed inay dareemaan dalkooda iyo dadkooda cidna ina u maqneen cidna u qadneen ayagoo isku tashtaan ciidamay leeyihin hadda dioglow ugu yaraan dhowr dhowr dhowr boqol oo ciidan ayaa loo tababaray ciidamadana hadda xaylad bay sameeyeen waxay u gudbeen boqol dhankan hadda degmadii ay joogaan xudur marka farsamadoodii iyo aqligoodii iyo dadkoodii hadday u gurmadaan ay ayaga xataa caawiyaan dadkii soo qaxay ay ayaga isku dadaalaan ay ayaga degmadooda xoreystaan way ku noqon karaan wayna qaban karaan nin walba dalkiisa iyo dadkiisa asagaa asagaa agaasimo waa in ay isku tashtaan cidna ayna u maqleen ay ogaadaan ciidamada qalabka sida koonfur galbeed khaasatan ciidamada booliiska gaarka ah oo u tababaran koonfur galbeed soomaaliya waa inay isku tashtaan ayna isdifaacaan ayna ku tashin ciidamo shisheeye awoodoodana ay soo saaraan shacabkoodaa soo qaxaynaya ayaga u gargaaraan naftigooda ciidanka waxaa looga talagalay marna inuu shacabkiisa u gargaarno marna shacabkiisa inuu difaaco marka waa inay isku tashtaan ayaga ciidamada qalabka sida oo ku sugan koonfur galbeed waa inay isku tashtaan ciidamada soomaaliya oo idilna waa inay isku tashtaan ayna ku tashanin ciidamo shisheeye hadeertaan xanta iyo kolleyba fulay xantiisa ma moogo annaga bixitaana sheegay meeshay rabaan hadday aadaan annaga waa isdifaaci karnaa laakiin ciidamadii hubkii oo dhan haddii lala tago hubna ayaga ay haysanin xeeladay samaynayan xeelad aanay u aadeen waynu kusoo noqonayan hadduu ilaahay ismatiyaglow waana la qaban doonaa meel walba laakiin waxaan kuu sheegaa in ay isku tashtaan shacabka ay fahmaan ciidamada qalabka sida inay ayaga iyo dadkoodii ayaga ay mas-uul ka yihiin ayna ciidamo shisheeye mas-uul ka yahan marka in waa in laisku tashtaa waxaa loogu bixi karaa in laisku tashto hadday laisku tashto wax walba way agaagayaan wax walba way toosaysaa laakiin ciidamadan oo sanad walba afar sano kadacdiba samaynayo dawladdii dhalataba heshiis inay la gasha rabto kadibna ay soo noqdeen hadda waa kutusaya hadduu ilaahay dawladda noo dhiso siyaglow ilaa meesha ay ka baxeen etoobiya taagan waa kutusaya hadduu ilaahay idmo waa heshiis gooni ah mar walba marka annaga ma nihin qandaraas taasna lama qaadan doona hadduu ilaahay idmo dawladda soo socotana waa kula xisaabtami doonaa hadduu alla idmo mudane ka tirsan xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlayay kabixitaanka ciidamada etoobiya ee deegaana ka tirsan gobolada dalka soomaaliya oo waraysi siinaya idaacadda warsan ayuu kaasi ahaa aada umaadsantay xildhibaane adinkaa mudan idaacadda warsan
almuwera almuwera bakaarka filismeega almuwera
yow idumiinku wargaba idoonteeda sifaday alaab ismiha mar adweydiisiday esoy maay bakaarka qalabta dhismeeda almuwiro maarnamey horbay dhowa daydhabakiyaala anteew ijeegu habaabaani ijeeyin maay maytubelu maargayso oo magaaji ka qoran gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maargaaso walaagi alaabhay asmuugi arintan maskisheenay adiina wadhilahaysa hamara galabdismuku doonaya alasayti bakuwe aglu wahdaa edebni doorku doora istibaarnu walyara hukuumadu fuulwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa awoodin min shaygeeda aana isgooshana eedaga howal biling inkiraana almuwiira alaab dhisme walku kuombaxi afardoorle iskorsaartii idooley dhisitii haarishkooley fadii isjiidkooley roritii andhamiidligooley likoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isiin fadaadsan yo gaaruurtan imoogatag iligmarooduwa ayuunku dhoora edeeg faylahowa alaabtismu kuma kooshal gohaaso indunuisi iyo abuudabay ummaangi itaaliya kiirinya alaabteeha dareerte afar beri sug meelkal aydhikii gurne almuweera hilka kuweedhoy asar ii raabdhatiyo ilbaabya
raadiyaha warsan ee magaalada baydhabayan oo dhegeystaatan dhegaystayaal qaybo dhexe ee barnaamijka kulanku warsan yaha sideerinaya qodobka kale ee kulanka hameenimada uuna ka firaan waliba usu nagday jidkalanka sow wadnaha ee ku tirsan magaalada muqdisho ee gobolka banaadir waliba geedka xaragga markaas ku gooyey mas-uuliin ku tirsan dowladda soomaaliya oo sanku horeeya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya jidkaas waliba muddooyinkii dambeeyey dayactir ama reed indhisow ku waday dowladda soomaaliya waddadaas oo dhib iyo ka qabeen baawurleyta markaasa ka sheegay sidaasa gudo magaalada xamar madaxweynaga oo ku hadalaayay jidkaas iyo muhiimadda uu sileeyey waliba uu is eray
wasaaradda maaliyadda dadweynaha gobolka banaadir degan guud ahaantiisa oo isu tegey ayaa xaqiijiyey maanta in ay suurto gasho waddadan oo muddo dheer muxuu ahaay aan dayactir iyo dib u habayn aan helin in maanta la dayactiro oo wadda muxuu ahaay aad iyo aad u qurux badan oo toosan ay ka soo baxdo xoog iyo xoolo soomaaliyeedna ay ku timaado waa bilow waa misaal inaan wax qabsan karna ah haddii aan isku tashanno dadka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay hambalyo waxaan u dirayaa bogaadin waxaan u dirayaa inay arkaan awoodda ay leeyihiin awoodda iyo fursadda ay haystaan maanta dalkooda ay dib ugu dhisan karaan dowladda dadka soomaaliyeed haddii markay isku tagaan waa taatawaatooda waxaan leenahay tabarteenna allaha na tusiyo xooggeenana aan ku tashanno dalkan annagaa iskale annaguu naga dunsan yahay aan sidan iyo si lamida aan u dhisanno intii ka qayb gashay oo qayb ka qaadatay oo lacag ku bixisay oo xoog iyo caqli ku bixisay oo amniga wax ka sugtay oo maxaanku idhahdaa abaabulka wax ka gashayna aad iyo aaday u mahadsan yihiin waxaan leeyahay khayr badan iyo guul soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha isku tashato guulaysta adinkana
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo geeka ku qiibgalay jid reedland fry oo ka yaala magaalada muqdisho iyo kaashaay dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee soomaaliya waliba iyo ku hadalena walyaabogii tangi intii guddigaas la magdhow iyo anqabsoomi iyo weliba walyaabo markaas iyo rajayaan in iyo ku qabadaan isla markii la fiiriyowba waa markii la fiiriyey xalinta khilaafaadka xilliga doorashooyinka iyo dhiyaayan gudoomiyaha guddigaas oo geeka shirjaraadka qabday magaalada muqdisho waliba uu saa'iray
waa mahadsantihiin mudanayaal kulligiin soo dhowaada guddiga xalinta khilaafaadka waxaa lagu aasaasay go'aamadii madasha qaranku ay gaartay guddigu waxa uu hawshiisa bilaabay lixdii bisha oktoobar runtii wakti aada u dambeeya ayay ahayd oo waktigaas ka hor ayay habboonayd guddiga in la asaaso ha yeeshee waktigaa yar ee guddiga uu jiray wuxuu qabtay wax fara badan marka hore guddigu waxa uu ka kooban yahay shan iyo labaatan xubnood oo isugu jira dad miisaan weyn ku leh bulshada soomaaliyeed dhexdeeda kuwaasoo ay ka mid yihiin dad wasiiro hore ahaan jiray xildhibaano hore jenaraallo dhakhaatiir looyaro dad qareenno ah runtii oo bulshada soomaalida dhexdeeda dad macno iyo miisaan ku leh ayuu guddigu ka kooban yahay lixdii bisha ayaa guddigu kulankiisii u horreeyey yeeshay ilaa iyo lixdii bishana waxa uu ka shaqaynahayay inuu dhammaystiro xeer hoosaadyadiisii iyo qaanuunkii ama nidaamkii uu ku kala hagi lahaa khilaafaadka ka dhasha doorashooyinka laba kun lix iyo tobanka maadaama hawsha loo egmaday ay tahay in guddigaana xallilo wixii khilaafaada ee ka dhasha doorashooyinka laba kun iyo lix iyo tobanka ka hirgalahaya dalka saas daraaddeed guddigu waxa uu isu qaybiyey kooxo toddoba xarumood sidaad la socotaanba ayaa ay ka dhici doontaa doorashadu sanadkan toddobadaas xarumood oo ah caasimadaha ama kumeelgaarka ama rasmiga ah ee dowlad goboleedyada ayaa xarun kasta waxaa ka howlgalahaya oo tegey saddex xubnood oo guddigan ka mid ah kooxdii u horreysay waxay baxday labiiyo labaatankii bishaan oo galmudug bay tagtay dhammaan toddobadii xarumood maanta waxaa ku sugan mid kasta saddex xubnood oo guddigan ka mid ah iyadoo sida laga yaabo inaad la socotaan muqdisho ay ka dhacahayaan laba xad labo goob doorasho somalilan doorashadeedu waxay ka dhacaysaa muqdisho banaadir doorashadeediina waxay ka dhacaysaa muqdisho saas ayay ku yihiin toddobo goobood oo ay doorashadu ka dhacayso goob kastana waxaa ka howlgalahaya saddex xubnood saddexdii xubnood waxa ay diyaar ku yihiin goobihii loogu talagalay iyagoo ay la shaqaynhayaan mid kasta laba xubnood oo bulshada deegaankaa ka mid a saas daraaddeed guddigani waxa uu u xil saaran yahay inuu xallilo wixii cabasho ee doorashooyinka ka dhasha si ay doorashadu u noqoto mid lagu kalsoonaan karo guddigani waxa uu u xil saaran yahay xalinta khilaafaadka ilaa iyo hadda waxaana soo gaaray kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo toban cabasho tobankii bisha ilaa iyo lix iyo labaatankii bisha sida muuqata aada ayay u fara badan yihiin mana aha dhammaantood waxaanu anagu xallili karro ama go-aanka gaari karro saas darteed hawsha iyadu waxay ku eg tahay cabashooyinka la xidhiira doorashooyinka hawsha iyadu ma aha inaanu u garqaadno ishaysadka qabaa'ilaadka oo laga yaabo inuu salkiisu yahay dabeecad kale inuu leeyahay ishaysadkooda xilka iyaga waxaa ugu muhiimsan ama cabashooyinka aanu qabanayno waxaa ugu muhiimsan cabashada uu keeno ama ka timaada musharaxa waxaa ku xigta midda oday dhaqameedka boqol iyo soddon iyo shanta xubin ka midka ah nabadoonnada haddii uu la tashan waayo oday dhaqameedku cabashooyinka laga qabo guddiyada doorashooyinka maamulahaya runtii kuwa ayaa ugu muhiimsan cabashooyinka aanu isleenahay lagama maarmaan bay yihiin in wax laga qabto ilaa iyo hadda cabashooyinkana soo gaarahaya waxay u qaybsan yihiin xubno musharaxiina oo rag iyo dumar bale oo ka cabanahaya in cagajuglayn iyo handadaad iyo waxyaaba noocaas lagula kacayo waxaa kaloo ka mid a dumar iyaguna leh waxaa noo muuqata in la baal maray qoondadii loogu talagalay haweenka waxaa kaloo ka mid ah dad qaba in dad aan lahayn xaqii ay ergada ku noqon lahaayeen ama aan soo buuxin sharuudihii erganimada ama musharaxnimada lama ogolaaday inay erga noqdaan ama musharax noqdaan cabashooyinkaas ayay u badan yihiin waxaana soo gaarahaya runtii cabashadu markii ay noo timaado waxaanu cabashada ka qabanaynaa qofku markuu soo buuxiyo shuruudihii ay ku xidheen guddiyada maamulahaya doorashooyinka taas oo ah marka u horreysa in uu bixiyo lacag kun dollara lacagtaa kunka dollara ma aha midaan anagu maamulayno guddi ahaan waxay ka mid tahay miisaaniyadda loogu talagalay doorashooyinka maamulkeedana anagu ma lihin khidmad annagu aan ku shaqaynayna dabcan ma aha lacagtaa markuu soo bixiyo ogolaanshihii musharaxnimadana soo qaato dacwadiisii waa qabanaynaa muddo shan maalmood ayaan u qabanaynaa in u inaanu jawaab kusoo siinayno shantaa maalmood saddexda xubnood ee guddiga ka mid ee halkaa joogaay waxay dabcan u qaybsan yihiin qaab waafaqsan hanaankooda shaqa guddoomiye ay leeyihiin qof dambi baaraah ay leeyihiin qof diyaariya xogtii la helay ayay leeyihiin shantaa beri waxay baarayaan oo ogaanayaan dacwaddaa qofku keensaday inay dacwad saxa tahay iyo inay mid khaldan tahay lacagtaasuna mid la celin doona maaha inaan sheegaa waa lagama maarmaan kunka dollara ee qofku bixinaya shan beri gudaheed ayaa la ballaminahayaa iyadoo meel sidaan oo kale ah lagu qabanahayo dhegaysiga dacwaddaas go-aankana looga gaarayo meeshaas waxaa goobjoog ka noqon doona saxaafadda beesha caalamka wixii xubnaah ee halkaa ka jooga iyo dawladda maamul goboleedka iyo dawladda dhexe ee soomaalida labadaba iyo dabcan labadii dhinac ee dacwaddu ka dhexaysay go-aanka halkaa lagu gaaraa wuxuu noqonahayaa go-aan kama dambaysa oo meel dambe oo looga dacwooda aanay jirin
sidaa darteed bay tahay inaan marka hore kula talina dadku inay iyagu xalilaan ikhtilaafka dhexdooda haddii ay taa awoodi waayaan weeye waxaanu dacwaddii qabanaynaa qaabkaasna go-aanka uga gaaraynaa waxaa laga
gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban soomaaliya ee kaasahay oo ku hadlaya arrimo markaasi quseeya guddiga kiijey idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weli nool daratan dhegaystayaal barnaamijka kulanka warsan qeybojey dhexaya ku gudbi jirnaa kulankii golaha wasiirada ee khamiislagahay ee maalin walba khamiisaya oo iska kukooyeen geeka waliba iyo ku hadleen ajendooyin quseeya ajendooyin quseeya inagii waliba ammaanka deegaanada gobolada koonfur galbeed soomaaliya kulanka waliba markaasa shir guddoomiyaayey ku-simiga madawiinaga waana ee wasiirka wasaaradda beero maxamed xasan fiqi kulanka kureed walibaa wariyaalka la hadalay wasiirka wasaaradda warfaafinta ugaas xasan cabdi maxmed
soo gaarayana waxay sheegayaan in dabcan shabaab ay soo galeen deegaanadaas dad shacab ah odayaal ahna lagu dhibaateeyey marka arrintaas waa arrin jirto dabcan dee ciidamada etoobiya horeba siday iyaguba u sheegeen qaybta joogtay degmada tiyeglow maynan ahayn ciidamo amisooma waxayna sheegeen sababaha ay oga baxayaan degmada tiyeglow iyo meelaha kaleba inay tahay in muddadii afarta sano ahba logistikada iyo kharashaadka ku baxay ciidamadaas ay bixinaysay dowladda etoobiya haddana aysan suurtagal ahayn intaan in ka badan in iyagoo caawinaya ciidamada amisom oo aan kharashna lagu siinayn inay sii joogaan geyga soomaaliya siday noo sheegeen saraakiishoodee shacabka soomaaliyeed dhibanayaan inay yihiin shaki kuma jiro sida aad ogtihiin toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamada etoobiya waxay ka soo baxeen gobolka hiiraan saakana waxay ka baxeen gobolka bakool degmo ka mid ah marka shacabkaas waa shacab dhiban wararkana soo gaarahayana waxay sheegayaan in shacabku haddaba ay ka qax iyo barakacyo bilaabeen iyagoo u kala qaxaya deegaanada markaas ay isleeyihiin waa ku badbaadi karaysaan waxaan rabnaa in dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha u kaalmeeya dadka dhiban intooduba ay shacabkaas reer tieglow oo soo qaxay oo naftooda iyo maalkooda dabcan kala maqan ee deegaanada u qaxay inay gacan weyn inaga siiyaan ka koonfur galbeed ahaan soomaaliyana waxaan rabnaa ilaahay idinkii inaan gurmad weyn u samayno shacabkaas kasoo barakacay kasoo barakacay degmada tiiglo
wasiirka warfaafinta dowladda koonfur galbeed xasan cabdi maxamed oo kulankii golaha wasiirada khamiislaga iyo geekan iskukoen ku hadalaya kaasahay guud ahaanba eedkaaseen dambey barnaamijka kulanka warsan ee hameenimadan isunkura diratan raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo mukhtaar sheekh aadan dalmaryaha saare cabdullahi nuur aadan yasiin dirisa barnaamijka dhaayow iyo farsameeyey intuuna barnaamijkan ku horlimada ku kulmaana amiin fayla
Murumeu معاتب يو قبيل مويلة مي مي مي مي